daanduray abaarihii xalay fiidnimo ayaa dabley waxay soo weerareen hodheel weyn oo dhaca bartamaha magaalada gaarisa oo ah hoteel lagu caweysimo inta badanna hoteel cunada laga cuno oo dhaca bartamaha magaalada gaarisa in yar ayuuna u jiraa xarunta guud ee ciidamada booliiska ee dalkani kenya shile weerarkaasi cid ku dhimatay ma jirta ama ku dhaawacantay weerarkaasi islaa xilliga ay dableydaasi hubaysan ay weerarka ku soo qaaday halkaasi waxay qudha ka jareen shan ka mid ah dadkii halkaasi joogay ee hodeelka ka cuneynayay waxaana jirtay tiro kale oo loo qaaday isbitaalka guud ee degmada gaarisa saddex ka mid ayaana dib ugu dhimatay isbitaalka guud ee degmada gaarisa waxay noqotay mid argagax fara badan ku keento tiradii ugu badneed ee hal meel oo keliya la dhigana ay tahay inta ay bilowdeen barnaamijyadan iska soo daba noqnoqonaya ee dalalka qorshaysan ee gudaha gaarisa ka dhacayay ma la sheegay tirada dableyda hotelkaasi soo weerartay oo dad kulaysay ilaa ay haddase dawladdu maxaa tallaabaa ay falkaasi ka qaadatay ilaa iyo iminka dableydaasi tiro ahaan lama yaqaano goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in marka u horeysay ay garneeda lagu tuuray dadka halkaasi lagu dilay qorigay isticmaalayeen oo ahaa a k forty seven intaas keliya ayaa riboodka lahaya uu yahay balse dawladdu tilaabo ay qaaday oo cid ay kusoo qabatay ama cid ay kusoo xirtay ilaa iminka ma jiro guud ahaan tiradoodana cid taqaana ma jirto waxayna dawladdu sheegtay inay ka baxsadeen halka dhacdada ay ka dhacday waxayna sheegtay inay ciidamo ka daba direen ilaa iyo aagooda xeraya waa sidee haata dareenka dadka hoteelka deganaa iyo dadka kale ee degan deegaanada ku dhow dhammaan hodeelka iyo deegaanada ku hareereysan oo ah deegaanka bartamaha magaalada gaariso oo gaarisadii hore qadiimka aheed dhammaan cabsi badan ayaa ka jirto ciidamo badan ayaa halkaasi lasoo dhoobay argagax fara badan ayaa ka jira dadka qaarna waxay isku dayeen inay ka baxsadaan ciidamadaasi iyo baaritaanka oo cabsi badan ay ciidamadu ka qabaan in jirdil iyo dhibaatooyin ay u geystaan xilliyada noocan oo kale markay wax dhacaan